xaaladda suudaan ama koonfurta suudaan waxay wadankii ugu daada yaraa ee qaaradda africa ka dhasha dagaal dheer oo wadanka suudaankii hore ka dhexeeyey kadib wakti yar gaaban madaxweyne ku-xigeenkii iyo madaxweynihii ayaa iska hor yimid silva kiir iyo reek mashaar marka dagaalkii dad badan baa qaxay waa la dhibaateeyday magaalooyin badan baa la iska gubay tuulooyin baa la iska gubay dad toban kun ka badan labaatan kun baa la xasuuqay marka heshiiskan wuxuu muhiim u yahay harada wadamo la grey fens waa laha ama harooyinka oo ay ka mid tahay wadanka la yidhaahdo uganda kenya etoobiya sudan burta sudan soomaaliya iyo inta kale ii gadbaysleeyihin marka heshiiska wuxuu muhiim u yahay dadka dhiba la dhibaateeyey ee reer koonfurta sudan inay nabad helaan ayaan kule caalamka iyo geeska africa ka rajeynaya
waa gartay marka maxay hadda ku heshiiyeen madaxweyni madaxweyne ku-xigeenkii waddankaasi riyaag mashel iyo madaxweynihii waddanka zalvakir iyo dhinacyadii kale mucaaradka oo dhinaca marka laga hadlayo wadqeybsiga
waxaa lagu heshiiyey in la sameeyo afar madaxweyne ku-xigeen oo uu kow madaxweyne ku-xigeen kuwaad waxaa noqonaya ninkii ay iska soo horjeedeen mashar silva kiirna wuxuu ahaanay madaxweynaha waddanka hubka dhigis in la sameeyo ciidanka in la qarameeyo dib habeen in lagu sameeyo arrimihii mataqaanaa wadooyinkii iyo mataqaanaa isteeshinadii meelihii caafimaadkii marka hadda in isdhexgal iyo la helo siyaasad xasilin ah oo koonfurta suudaan ah oo mataqaana khilaafkii la yeereeyo maxaabiistii lasii daayo xisbiyadii dib loo furo hadda waxaa ugu muhiimsa waxa wey dowlad kumeel gaar ah ayaa hadda la diyaarinayaa madaxweyneha hadda joogana xilka ilaa shan sano hadda uga dhiman wuu sii haysanaya ama afar sano hadda ka dhiman marka inta intaas afartaas sana ka dhimanna dee in dhaqaalihii suudaan koonfurta suudaan kor loo soo qaado inay labada suudaan iskusoo dhawaadaan oo colaadii ka dhexaysa in la yareeyo waxaana heshiiskan muhiim muhiim u ah oo mataqaanaa xoog badan ku lumiya hadda mataqaanaa cumar albashiir ama mataqaana waqooyiga suudaan baa ku lumisay marka muhiimada ugu weyn waxa weeye in dowlad tumelgaala la sameeyo waa gartay marka afar madaxweyne ku-xigeen ayaa la sameeyey oo midka koowaad uu yahay riyaag mashel oo madaxweyne ku-xigeenkii hore ah marka sidee sidee awoodahoodu ay kala noqonayaan ma ku cadda heshiiska
awoodahoodu heshiisku way ku caddahay madaxweyne ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha madaxweyne ku-xigeenka arrimaha amniga madaxweyne ku-xigeenka arrimaha bulshada marka maadaama nooca dowladnimo ee hadda suudan waa republic maaha dowlad federaal ah maaha dowlad maamul goboleedyo iyo regionaal ah marka sida qaabka ay kenya u dhisan tahay ama kenya republic jamhuuriyadda suudan koonfurta suudan weye marka kolley constitutionkooda wax badan baa laga bedeli doonaa marka waxaa dhici karta inay qaataan modelka prime ministerkii madaxweynaha kolley ma sii shaqayn doono marka hadda arrinta maslaxad baa loo arkay in intaan inta heshiiska uu dhammaanayo oo dee colaada la yeelanayo in mataqaana awood qaybsiga qaabkaa ugu samaysto waa gartay marka hore waxaa jira heshiisya la wada gaaray oo madaxda koonfur suudan ay ku heshiiyeen oo rayaag mashel iyo silvaker ayaa meelo kala duwan ku kulmay oo adis ababa ay ku jirtay heshiisyadaasi waa ay guuldareysteen marka heshiiskan ilaa hadda wadanka suudanna hore uga soo dhacay oo hadda lagu heshiiyey in ilaa afar madaxweyne ku-xigeen la sameeyo muxuu uga duwan yahay heshiisyadii hore
heshiisyadii hore wuxuu uga duwan yahay maadaama dadka ethnic qabaa-illa isku hayeen labada qabaa-ilo waaweyn markay awoodaha qayseen qabaa-ilo kalaa jire marka kolley wadanku maadaama uu mataqaana wadan cusub isagoo ah ayuu si fun ku kala daatay dhibaatada ugu weyn waxa weye shidaalka eewadanka suudaan mara ee koonfurta suudaan laga soo saaro in mataqaana dubahabeen lagu sameeyo marka heshiiskan wuxuu heshiis hore uga duwan yahay hadda heshiiskan labada nin ee ishayey silver iyo mashar labada waxay qaateen heshiiskay qaateen in nabadda qaataan madaxweyne ku-xigeenkan kale ee badan ee la tiriyeyna waa dadkii kale iyaguna qabaailada kala matelaya marka maadaama la isku hayo ethnics la isku hayo oo qabaaila la isku hayo deegama la isku hayo oo gobolo la isku hayo tuulooyin la isku hayo marka bal hadda in mataqaana suudaantu ay wada heshiiso marka heshiiska wuxuu heshiiska uga duwan yahay suudaan o dhan baa hadda wada heshiinaysa ama waqooyi ha noqoto marka maxay samaysan doona ma lacag ma lacagtaa ka dhexayn doonta ma xuduudkaa ka dhexayn doona ma amnigaa ka dhexayn doonta marka waxaa muuqata in labada suudan intergration bilaabayaan dowladaha reer galbeedka maraykanku arrintan wuu ku fashilo maraykanka xoog badan saaray hadda waxaad moodaa in guul laga gaaray oo wadamada ciiga iyaga dhexdooda ay dhamaysanayaan marka taasa arrin fiican ah etoobiya eritrea dhexdooda ay dhamaysteen labada suudaan dhexdooda ay dhamaysteen suudaanta koonfureed dhexdooda ay dhamaysteen marka waa iftiin fiican oo u bilow ah geeska africa waa garta marka dhinaca kale laga eego hadda awood qaybsigan ilaa afartan madaxweyne ku-xigeen la sameeyey oo aad ii sheegtay in dhinaca qabiilkii laga eegay iyo awoodaha wadanka koonfur suudan ka jira xal ma u noqon karaa khilaafkii muddada dheer ka jira tan iyo markii dowladdaasi madax banaanadu ka hesha suudan
wax kasta xalka waxaa u noqon kara wax kasta xalka waxaa u noqon kara deganaansho siyaasadeed haddii deganaansho siyaasadeed la helo xil xilalka la qaybsaday isbedel baa ku iman doona hadda garan maayo ilaa in golaha baarlamaanka la badin doono ma garanayo qaabka wasiirada loo samayn doono hadda maanta waxaa la samaynaya maadaama madaxdii ay wadanka kusoo wada noqdeen dhammaan hadda waxay wada joogaan jubbay joogaan caasimaday joogaan south sudan bay joogaan liaderkii ugu darnaa oo mashaar uu soo noqday silva kiir wuu joogaa dhammaan dadkii mucaaradka askarta way soo wada noqotay janradii way soo wada noqdeen hadda suudan koonfur way isku wada furan tahay marka maanta madaxda igad waxay mataqaana ku duceynayaan ama mataqaana ay dhammaystirayaan in mataqaana suudaanta koonfureed ay rajadeedii xorriyadda kadib inay meesheedi kasii bilowdo iyadoo wax walba u maraysa labada suudaan
marka laga hadlayo arrimaha koonfur suudan waxaa jirtaa in la sheego in saameyn ay jirto wadamada dunida ah oo gaar ahaan wadamadan dhinaca shidaalka doonaya inay faa'iido ka helaan wadanka koonfur suudan marka iyagaas saameyn intee leeg ayay weliba heshiiskan ku yeelan karaan doorkooda doorkooduse muxuu yahay ilaa iminka
labada wadana isku haya waa china china ayaa maalgeliyey investmentka ku sameeyey qaabka shidaalka loo qodo ee suudaantii hore oo dhanba qeybna shidaalka waxaa laga qoraa suudaanta caadiga wax yar ee shidaalka badan koonfurta suudan buu ka yimaadaa waxaa kaloo saameyn ku leh wadamada uganda oo la saftay madaxweynaha hadda jooga mucaaradka madax ninka ahaa mataqaana manshar wuxuu lahaa isaguna etoobiya ayuu xoogaa ka helaya kaalmo inkastoo markii dambe uu ka cararay oo ilaa south africa tegey marka hadda ma garanayo wadamada reer galbeedka iyo china qaabkay u wada heshiin doonaan hadda china dayigoo dhan buu joogaa jabuuti buu joogaa etoobiya buu joogaa suudan buu joogaa marka xaaladda china iyo maraykanka waa fiirin doonaa ee hadda kolley dowhabeynta suudan iyo heshiiska geeska africa hadda waxaa gacanta ku haya madaxda geeska africa haddii madaxda geeska africa iyo iyo bulshada geeska africa heshiiyaanna waxaan u malaynayaa mataqaana inaan wax badan gacmo shisheey wax badan aana ku yeelan doonin
waa gartay wadamada gobolka gaar ahaan wadanka suudan saameyn intee leeg ayuu heshiiskan ku leeyahay wadanka ayuu waa wadankii xornimada ay ka qaateen khartuuma heshiis lagu sameeyey hadda waa la dhamaystiraya marka markas dhinaca kale laga eego ma la dhihi karaa suudan saameyn ayay ku lahayd dagaaladii iyo khalalaasihii khilaafaadka ka jira waddanka koonfur suudan
ha shantii agost markii heshiiska khartuum lagu saxiixday oo cumar bashiir uu goobjoog ka ahaa maadaama ay luqada guud ay ku wada hadlaan luqada carabiga tahay taariikh ahaan ay isxigaan suudan tahay wadanka ugu weyn qaaradda africa marka laga hadlayo iyo wadanka ugu xuduudada badan suudan xuduud waxay la leedahay suudaantii hore xuduud waxay la leedahay jad xuduud waxay la leedahay masar xuduud waxay leedahay libiya suudan maali wadamo badan bay xuduud leedahay suudan waa wadan aada u weyn oo u baaxad weyn khayraad badan bay suudan leedahay waxay leedahay beerey leedahay xabad bay leedahay shidaal bay leedahay bad bay leedahay marka aqoon bay leedahay marka waa wadamada africa xagga xadaaradaha africa soo maray mataqaanaa waa xadaaradii ilbaxnimada gaana iyo meelay ka dhasheen wey caanka ahayd taariikhaha africa suudan gobolka suudan caan buu ka yahay marka kolley labada suudan ma wada mataqana marna ma kala maarmayaan gaar ahaan suudaanta yari marna kama maaranto suudaanta weyn xag dhaqaale xag aqooneed iyo xag mujtamac marka waxaan u malaynayaa hadda inay garowsadeen labada hogaamiye ee mucaaradka ku aha koonfurta suudan inay markasta u baahan yihiin cumar albashiir iyo tiimkiisa maxaa laga baran karaa marka hadda laga hadlayo waddankan koonfur suudan iyo suudan eritrea ethoobiya markaad wadamada gobolka eegto isoo dhawaasho ayaa jira haddana soomaaliya iyo wadamada kale weli khilaafaadku ka dhexeeyo ee africa laga yaabo in gudahoodu khilaafaad uu ka jiro oo qaarkood goon istaag doonayaan qaarkood kala tageen weli colaad ka dhaceyso maxay ka baran karaan arrintan suudan dhexdeeda ahayd ee hadda koonfur suudan kala dhexeysay suudan koonfur suudan dhexdooda oo kala tagsanaa oo hadda heshiinaya eritrea ethoobiya kasii horeeyey oo heshiis wada gaaray yani maxaa laga baran karaa wadamadaas hadda africa soomaaliyana ay ku jirto
wadamada dadka isku itmiga ah ama canfarta udhaxaysa eritrea iyo jabuuti soomaalida udhaxaysa soomaaliya iyo ethoobiya soomaalida udhaxaysa soomaalida kenya iyo soomaaliya dhammaan wadamadaasoo dhan waxay ka baran karaan in mataqaanaa xuduudadii beenta ahaa ee gumeyshuhu dhigay inay been yihiin oo dadka mataqaanaa ay dhibaato ku tahay makawa in in mataqaana dadka in xuduuda loo sameeyo in baasabar loo sameeyo marka waxaa laga baran karaa in dadka la isku furo in mataqana dhaqaalaha la isku furo in amniga laga wada shaqeeyo in mataqaana de sida qaaradda yurub yurub waxa weeye dagaalkii sokeeye kadib markii dagaalkii labaadii kii koo dhamaaday yurub waxay qaadatay hal go-aan oo ah in yurub nabadeeda la ilaaliyo in yurub dadkeeda la isku furo in dhaqaalaheeda la isku furo qaabkay qaateenba mataqana wadamada waqooyiga america oo hadda ujeedid mataqaana wadamada koonfurta america wadamada ujeedid koonfurta china oo mataqaana sida wadamada xuduud kale leh oo ay kamid yihiin singapore iyo indonesia iyo kuuriyada koonfureed iyo jaban iyo marka adduunka oo dhan wadamada dariska isku soviet unionki o kale marka hadda wadamada geeska africa oo colaada ku dheeraatay boqolkii sano ugu dambeeyey waxaa laga baran karaa colaadda hadda soo dhamaatay ee etoobiya iyo eritrea isku wadan ahaa inay wada shaqeeyaan soomaaliya iyo somaliland inay iskugu hal wadan wada noqdaan dastuurkooda haday mataqaana federaal ku wada shaqeynayaan gooni weeye inay isku inay isku siyaasad noqdaan inay isku difaac noqdaan inay isku dhaqaalo noqdaan inay eritrea iyo jabuuti meeshooda kasoo dhawaadaan hadday waxyaalo badan dhex mari karaan marka waxaa laga baran karaa wax nabad lagu waayey colaad lagu heli maayo